iyadoo maalmo kooban ay ka harsan tahay munaasabadda ciidulfidriga islamarkaana lagu guda jiro todobaadkii ugu dambeeyay ee bisha barakeysan ee rabadaan ayaa waxaa sare u kac ballaaran laga dareemayaa qiimaha la gado qudaarta suuqyada magaalada kismaayo qudaarta suuqyada ah gabaabsiga ka ah islamarkaana sare ukucu ku yimid ayaa waxaa ka mid ah baradhada yaanyada basasha iyo qudaarta cagaaran oo qaar ka mid ah ay ka imaan jireen dalka kenya iyo sidoo kaleeto gobolka gado taasoo una toddobaadkan waxba ka imaan haddaba qaar kamid ah ganacsatada qudaarta suuqyada kismaayo ayaa ka warbixiyey sare ukaca ku yimid qiimaha qudaarta iyo waxa sababay
waa yaanyada kenyaatiga ee dhahan oo waaweyn baradhada kabashka kaaroodka bahalkii isheeg afakaadhada gaariga qudaarta ah markaa baradhada soo gadatid inta kale waa lasoo dul saaraa bagaasha la dhaha marka waxa ugu badan oo qudaarta miiska markaa gadaysid lagu gadano qofku hadduu baradho kaawaayo kaama adeeganayo yaanyada hadduu arki waayo kaaroodka hadduu arki waayo kabashka hadduu arki waayo afakaadhada hadduu arki waayo marka dalkeena kama baxaan kenyan oo laga keenaa ugu yaraan lix shee kenya qudaarta ka timaadaan waxaa noo sii dheer basal basasha waagi hore baar dheeraa naga xaqabtiri jirtay waagii oo fatahadiyada intaysan dhicin roobabka markay golaheynaan biyo galaan baar dheeraa la keydsan jiray hadda keydkii baar dheeraada wadankii oo dhan baa wax ilaahay nimcadiisa dhacday marka kenya laga keenaa basasha kenya nooga timaadaan
qudaarta labadan maalin qudaarta saray u kacday daaytay wixii la gadaayay hal doolar hal doolar iyo baraa maanta kiilada baradhada ee maraysa suuqa kismaayo waxaana keenay kenya dhexdeedaba ka kacday qudaarta sidii sarifka oo kale kenyadii oo hoos u dhacday doolarkii oo sare ah guud ahaan qudaarta waa sare kacday way iswadaa dhanka beeraha taa qaraha soonka bilowgiisa hal iyo bar halaan gadanayna maanta laba doolar saddex doolar uu maraaya waxaana ka koow ah muddo maanta afar maalmood ah shay kasta lacagaa ku darsanta oo qudaarta yaanyadoo kale kiiladii hal doolaraa gadayna hadda kiilada saddex doolara maanta gadaynaa baradhadoo kale bointy eidaa la gadaa ilaa bointy five maanta hal iyo baraa la gadaaya qaraha roobka waa u daran yahay beeraha isagoo yaalla hadduu roob ku kordo oo wada dilaaca meeshiisa lagamaba soo qaadayaba biyaha dhibaaya marka isagana maanta afar doolar ilaa shan doolar waa la goon la-yahay qudaar la-aan ba anaa magaalada